wasaaradda ganacsiga dowlada somalilan iyo weliba si toos ayenda afurtay ololo canshuur bixinta leesamada ganacsiga ee deegaanada iyo degmooyinka dowlada somalilan waliba daafurka ololo canshuur bixinta gubro ku hayay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimo ganacsiga agaasimaha waaxda leesamada hana ku mid e gudoomiyaalka degmooyinka dowlada somalilan iyo qaybo shardooban ee guddiga ganacsatada dowlada somalilan angooreen cabdiqaani maxamed oo ah agaasimaha waaxda leesamada ee wasaaradda ganacsiga somalilan iyo sharaxaad kubi ujeedka lakuliyay ololoogu waxaanu halkan ka bilaabi doonaa ololihii liisamada ganacsiga anagoo ah wasaaraddii ganacsiga iyo dalxiiska ololahaas oo aanu ka bilaabi doonno dhammaan gobollada dalka jamhuuriyadda somalilan sidaasi darteed waxaanu halkan fariin kooban oo ogeysiisa uga diraynaa dhammaan bulshada kala duwan ee ganacsatada ah ee ku sugan dhammaan gobollada dalka in ololahaas wasaaradda ganacsiga ee dalxiisku maanta si rasmiya u bilowday sidaasi darteed in ay bulshadu la shaqayso saraakiisha ilaalada cashuuraha iyo sidoo kale hormeerayaasha kala duwan ee wasaaradda ganacsiga ee dalxiiska ka socda inay si dhow ay ula shaqeeyaan keliyata waxaa la weydiin doonaa sharciyaddooda meheradahaasi ay ku furan yihiin wax kaloo dheeraadoo la weydiinayaa runtii ma jirto xeerarka dalku muwaadiniintana waxay siiyeen waajibaad dowladdana waajibaad bay siiyeen waajibaadka dowladda waxaa ka mid ah in amnigooda iyo suuqa si xora ay uga shaqaysaan sidoo kalena muwaadiniinta waxaa ku waajiba in cashuuraha iyo liisamada ganacsiga ay ku waajibay inay iyaguna qaataan sidaasi darteed ololahan wuxuu daaran yahay ujeeddada ah qaadashada liisamada ganacsiga sidaasi darteed waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad baanu ka codsanaynaa inay bulshadu ay si gaara ula shaqeeyaan ciidamada kala duwan iyo kormeerayaasha wasaaradda ganacsiga dalxiis dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga dowlada somalilan iyo faahfaahin kubiye muhiimaduusa bulshada iyo ganacsataduusa angleye barnaamijka ololo anshuur bixinta liisamada ganacsiga ee degmooyinka dowlada somalilan taaganahay xaruntii wasaaradda waxaanu bilaabaynaa ololihii cashuurta liisamada ganacsiga hargeysa iyo gobollada dalka oo dhan somalilan waxaa ila jooga ciidamadii hawshaa iyo ciidamadii iyo saraakiishii wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska ee ka qayb qaadan lahaa arrintaa ololaha dadweynaha reer somalilan gaar ahaan ganacsatada waxaannu ka codsanaynaa inay ciidamada iyo saraakiisha kormeerka ugu imanaya la shaqeeyaan soo dhoweeyaan waa sidii ganacsatada reer somalilan weligeedba u caadada ahayd marka ololaha la qabanayo inay si fiican uga qayb qaataan waa la taageerayaa wixii ka dhiman baa loo sheegayaa cashuurtuna waa tii waajibka ahayd ee waddanku ku dhisnaa hadday shaqaalo noqoto hadday caafimaad noqoto hadday waxbarasho noqoto marka sidii laydinka bartay waxaanu rajaynaynaa ganacsatada reer somalilan inay arrintaa u heelanaadaan lana shaqeeyaan saraakiisha iyo ciidamada nabadgelyada ee la socda dowladda somalilan iyo waliba wada dadaalo la kaatayayo ololoo anshuur bixinta leesamada ganacsiga ee iskaaladowga ganacsiga